habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinana kuwooda ugu waaweyn shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta si rasmi ah kaga furmay magaalada beedhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed xubnaha sanatarada aqalka sare oo maanta ansixiyey dhowr hindisa sharciyeed oo la horgeeyey hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo magaalada muqdisho soo gaarsiisay dad ku soo dhaawacmay madaafiic lagu garaacay magaalada baardheer ee gobolka geedow maalintii afaraad oo maanta ay ka qabsoontay magaalada muqdisho shirweynaha qaran ee waxbarashada soomaaliyeed culamada ahlu sunna wal-jameeca oo taageeray dowladda kana digay in dowladda dhexdeeda ah lagu faafiyo fikrado waa fikrado xagjira ah akhbaraadka dibad aad ku dhegaysan doontaan warka habeenna waxaa ugu dooroon maleeshiyaad ka tirsan kooxda b k k oo ku dhintay shil diyaaradeed iyo madaxweynaha suuriya oo shuruud ku xidhay la kulanka dhiggiisa dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa khamiis jimco ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad maarsa sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan indhoy ayaa caawa idiin waramayo dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku biloawno shirka golaha wadatashiga qaran ee udhexeeya dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta si rasmi ah kaga furmay magaalada beedhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada beedhabo ka daafuray shir u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkan uu ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa furitaanka ka qaybgalay xubnaha golaha wadatashiga qaran sida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane saalax jaamac iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah martigeliyaha shirkan cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo kan galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale intiisa badan shirkan waxaa diiradda lagu saari doonaa maalmaha uu markaasi soconayo saddex qodob oo kala ah qaabdhismeedka amniga qaranka hadnaanka federaaleynta maaliyadda ee doorashooyinka heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed sidoo kale waxaa shirkan lagu soo qaadi doonaa arrimaha siyaasadda dastuurka la dagaalanka waxa loogu yaro argagixisada iyo markaasi qodobo kaleo muhiima dhinaca kale waxaa shirkan ka maqan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo ku gacan seeray waan waan iyo weliba fariimo dhexdhexaadin ah oo sidoo kale wakiilo ka socda caalamka ay u direen madaxweynaha puntland si uu kaga qaybgalo shirka golaha wadatashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada muqdisho afhayeenka warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey shirka maanta qabsoomay iyo waxyaabahii diiradda lagu saaray
ramaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta oy taarikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka maajo sanadda labada kun saddex iyo labaatan maalin khamiis ah waxaa si rasmi ah magaalada baydhabo oo caasimadda gumulgaarka ee dowladda koonfur galbeed ugu furmay shirka golaha wadatashiga qaran uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay kasoo qayb galeen dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo ah madaxweynaha martigeliyey shirka mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saalax iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland mudane axmed islaam madoobe madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane madaale shirka oo maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada baydhabo waxaa looga hadli doonaa ajendayaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda soomaaliyeed ay ugu horeyso mideynta arrimaha doorashooyinka mideynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo asteynta doorashada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee madaxweynaha iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadli doono waxaa ka mid ah ajendayaasha shirka amniga iyo la dagaalanka kooxda khawaariijka al-shabaab oo aan rajeynayno wejigiisa labaad inuu si rasmi ah ugu furmo deegaanada koonfur galbeed oo dowladda koonfur galbeedna ay diyaargarow aad u qiimo badan ugu jirto runtiina waxaan rajeynaynaa inuu isagana si qeyr badan kusoo dhammaado si looga sifeeyo cadowga deegaanada ay ka gaarsan yihiin dhulka koonfur galbeed sidoo kale waxaa shirka lagu hadli doonaa inta uu socdo arrimaha maaliyadeed ee mideynta maaliyadeed ee dalka waxaan rajeynaynaa inuu shirkaa kusoo dhammaado guul nabad siduu maanta beedhow uu furmay ayaan rajeyn doonaa in uu isagoo gabogabo ah oo madaxda gacmaha is haystaan ugu soo gabogabo magaalada beedhabo madaxtooyada dowladda koonfur galbeed ayuu shirkan si rasmi ah ugu socdaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed oo ka waramayay shirka golaha wadatashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada beedhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kaleetana xubnaha sanatarada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey dhowr hindi sharciyad oo la horgeeyey siday ku waramayso waryahayaga naseexa cabduqaadir
ilaa iyo saddex hindisi sharciyeed waxaana hindisi sharciyeedyada ay kala ahaayeen hindisi sharciyeedka dhowrista xogta hindisi sharciyeedka socdaalka soomaaliyeed iyo sidoo kale hindisi sharciyeedka horumarinta iyo maareynta kalluumeysiga soomaaliyeed waxaana maanta kulanka gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo uu welinayay gudoomiye ku-xigeenka labaad cabdulaahi cali xirsi timcadee waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka buluuga ah ee xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo golaha aqalka sare uga mahad celiyey inay ansixiyeen sharcigaasi salaan kadib runtii mar kale ayay sharaf iyo qiimo ii tahay inaan idiin imaado aniga oo raba inaan ka mahad celiyo shaqadii guddiga laga bilaabo kheyraadka iyo aqalka sare intaba ay kasoo qabteen sharcigii la hor keenay ee runtii hortaminta u lahaa dowladda soomaaliya gebi ahaan gaar ahaan xukuumadda maxaa yeelay wuxuu ka mid ahaa shuruucdii ay ku xidhnayd deyn cafinta islamarkaana wasaaradda ayuu wuxuu yahay muhiim wuxuu muhiim waxaa ugu horreeya waxay tahay maalgelintii dalka ayaa ku xiran in loo helo sharci ee uu leeyahay dalka oo kalluunka ku saabsan ioma furno waxaan ahayn inaan idiin mahad celiyo shaqada iyo xilliga aad runtii geliseen sharcigan iyo sida aada runtii ugu taagan tihiin inaad ka maaragtay ka midho dhalisaan howlaha hortaminta u leh xukuumadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya gabi ahaan gaar ahaan shuruucda ku xiran developmentiga iyo horumarka dalka oo qof waliba mas-uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay inuu runtii waajibkiis ka guto mar raba inaan dheereeyo mar kale ayaan mahad celinayaa fursadda ay siiseen iyo garab istaagga aad garab istaagteen qaranka soomaaliyeed iyo gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo blue economiga oo ah runtii wasaaraddii sharcigan waday ee muddo dheerna shaqo soo gelisay ee soona hordhigtay labada gole ee baarlamaanka soomaaliyeed oo ugu dambeeyey aqalka sare guddoonka iyo golaha dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqada aada ummadda soo u haysaan ajar iyo waxaad ka helaysaan magac iyo horumarin dalku intaba sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sanatarada uga mahad celiyey ansixinta hindisa sharciyeedka dhowrista xogta
sida aynu la wada soconno sharcigani waa sharci muhiim u ah dalkeenna waxaanu ka mid ahaa shuruucdii deyn cafinta toddobadii sharci sharci ka mida weeye waa sharci sugayaa in xogta dadweynaheenna laga ururiyo si habboon oo hufan loo adeegsado oo aan lagu tagrifalin sharcigani wuxuu sidoo kale muhiim u yahay dhaqaalaha danabaysan ama waxa loo yaqaano digital economiga oo had iyo jeer ku shaqeeya in xog la ururiyo ama dadweynaha xog laga ururiyo si adeeg loo gaadhsiiyo
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga naseexa cabduqaadir hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho soo gaarsiisay dad kusoo dhaawacmay madaafiic lagu garaacay degmada baardheere ee gobolka gedo maxamed deeq alfa ayaa dhammaystiraya faafeynta murtan
hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa magaalada muqdisho soo gaarsiisay diyaarad wadda tiro shacab ah oo iskugu jira caruur iyo haween kuwaasoo hay-addu ay sheegtay in al-shabaab ku waxyeeleeyeen madaafiic iyagoo hurdaya ay ku garaaceen xaafadaha ay deganaayeen oo ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gedo agaasimaha guud ee hay-adda maareynta mudane cabdirashiid maxamuud xasan iyo wasiir ku-xigeenka gargaarka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay garoonka aadan cadde ayaa ka warbixiyey dhaawacyadan bismillaahi raxmaan iraxiim maanta oo taariikhdu ay tahay lix iyo toban bisha saddexaad laba kun iyo labaatan iyo saddex waxaan halkan ku soo dhoweynay oo aan ugu gurmannay dadkii masaakiinta ahaa ee hobiyaha ay la dhaceen khawaariijta jubbaland khaasatan degmada baardheere dhibkii ka dhacay qayb ka mid ah oo maantana soo gaaray ayaan maaragtay u gurmannay annaga iyo hay-adda gargaarka maaraynta masiibooyinka qaranka sidaas daraaddeed waxaa weeye dadka ayaga waa cadow uma socdaan taargetkoodu ma aha mid ay maaragtay ay raadinayaan dawlad iyo meel kale ma aha soomaali meelay joogtaba inay laayaan islaamka inay laayaan bay ugu talagaleen dadkaas marka insha allahu tacaala in si wada jira looga soo wada jeesto shacabka soomaaliyeedna ay ku arkaan indhahooda in wax laga wada qabto annaga iyo dawlad aan iswada kaashanno cadowgaasna aan ka xoraysanno dalkeenna ayaan u baahannaha insha allahu tacaala dadkaanna waan daawaysanaynaa ilaahay subxaanau wa tacaala intii dhimatayna intii dhimatayna allah u naxariisto intii dhaawacna allaha u fududeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم siduu sheegay wasiirku maanta waxaan taagannahay saad wada aragtaan garoonka weyn ee caasimadda dalka waxaan bartaan keennay aan ku soo dhoweynay dhaawac kusoo wayaalo ku soo waxyaaloobay gobolka gedo khaas ahaan shacabkii bartaa ay ku gumaadeen nimanka khawaarijta ah annagu haddaan nahay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka waa naga go'an tahay shacabkayga soomaaliyeed inaan ugu gargaarno marxalad kasta ama nooc kasta sidaad la wada socoteen asbuucyadii la soo dhaafay waxaan juhdi weyn gelinnay oo xoog aan uga shaqaynaynay arrimihii laascaanood waxaa kaloo aan ka shaqaynaynay arrimihii hirshabeelle hadda maanta oo aad aragtaan waxaan ka shaqaynaynaa jubbaland oo ay dhibtaasi ka dhacday shalay ilaa maanta dhaawacii ilaa shalay cusbitaalladaan geennay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka waa ay ka go'an tahay wakhti kasta iyo marxalad kasta shacabkeeda soomaaliyeed inay ugu gargaarto sidaan la wada soconno hadda waxaan shaqadeena wadnaa afmadow oo riboodku naga soo gaadhay wasiirkii jubbaland isagoo nala joogo riboodkuna siiyey meesha ayadaa inay daacuun iyo cudur ay ka dilaaceen iyadanna waan ka shaqaynaynaa sidii aan shubanbiyood baa ka dilaacay waa ka shaqaynaynaa hawshaana waa wadnaa inaan gaadhsiinno meesha dhakhaatiir iyo daawooyin waa ka shaqaynaynaa waa u taagannahay mar kasta annaga way naga go'an tahay shacabka iyaga soomaaliyeed inaan u shaqayno garab istaagno insha allah haddii ilaahay yidhaaho waxaan ilaahay uga baryayaa shacabka soomaaliyeed inuu ilaahay dhibaatadan ka dulqaado ilaahay guuleeye subxaanahu wa tacaala aad iyo aad baa umahadsantihin agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka mudane cabdirashiid maxamuud xasan ayaa sheegay inay dhowaan gurmad gaarsiin doonaan magaalada afmadow oo uu ka dilaacay xanuunka daacuun calooleedka maxamed cusmaan cali maxamed deeqalfo warbaahinta dalsan muqdisho
aad buu mahadsan yahay waryahayaga maxamed deeq alfa maalintii afraad waxaa magaalada muqdisho maanta ka qabsoomay shirweynaha qaran ee waxbarashada sida ku waramayso waryahayaga ilhaan mustafa
waxaa maalintii afraad magaalada muqdisho ka socda shirweynaha qaran ee waxbarashada soomaaliyeed shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ajandaha shirweynaha qaranka ee waxbarashada ayaa waxaa looga hadlayay qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin manhajka qaranka wadiiqo waxbarasho oo tayo leh dood cilmiyeedyo iyo cilmi baaris ugu horeyn waxaa shirweynaha daahfuray gudoomiyihii hore ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cismaan jawaari rofeor jawaari oo ka hadlayay madasha ayaa sheegay in dowlad goboleedyada dalka marka la qoondeynayo awoodaha ay aada uga doodaan in ay wax weliba iyaga qaataan markii oo aan ka hadlayno dastuurka ama awood qaybsiga la kala qoondeynayo awoodaha waxay aada uga doodaan in wax walba ay leeyiin annaga waa inaan qaadano waa inaan qaadana masala dugsiyada dhan inaan qaadana rabnaa maxkamadoo dhan inaan qaadan rabnaa garsoor dhan inaan qaadan rabnaa ma fakaraayaan marka xilkaasi la qaadanayo responsabilitaa ku jirta yani weydiisasha iyo qaadasha waa lagu siin karaa laakiin ma qaadi kartaa xilkii weyn marka saas daraaddeed waa inay lablaamaan maalgelinta sameeyaan maarata in ay dowladaha goboleed yaana fiirsanin keliya dowladda oo dhexe oo wax keen wax keen laakiin ayaga inay dhismaheeda bilaabaan wasaaradda waxbarashada maanta xeebka siday u dhisan tahay ma wada joogto degmooyinka ma wada joogto gobolada waxaa jooga dowlad goboleed marka ahamiyad gaara inay isa saaraan waxaa marta arrimahan oo arrimaha dowladda siiba arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada ilaa ilaa garsoorka ilaa ilaa akhiri inay maaragta isdhexil saaraan intaas aan awa haro
dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seeraar maax oo ka qaybgelayay doodwadaaga dadejinta iyo maalgelinta waxbarashada ee heer maamul goboleed ayaa sheegay in ardayga soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo in haddii ay wax bartaan ay shaqooyin helaan dhanka kale mushaarka macalimiinta kor loo qaado si loo helo macalimiin tayo leh
in dadka caruurta la baro caruurta soomaaliyeed in la baro waxaa layidhahda wadaniyadda wadaniyadda iyo daljacaylka annagoo ognahay waddankeenna runtii wuxuu ku fikirayaa qofka soomaaliga ee waxbaranaya si tembreriya wax kaga aadaa ma yurub maraykan mataadibta marka horta bal ilmaha in la baro wadaniyadda iyo dhulkan waxa uu yahay iyagu inagu elenahay dhulkan ardayga soomaaliyeed in lagu dhiirageliyo markuu waxbarto in shaqo u helayo oo priority asaga uu leeyahay ilmuhu oo dee maaragtay uu ku fikiro oo ku seexdo technologiyada hadda la sheegaya waxbarashadu qaybo badan bay soo martay in lagu daro manaahijta allahu mustacaan yani qur-aanka iyo barashadiisa iyo sidii hore si ka duwan loo waxeeyo anugaan isleeyahay runtii waxyaalahaas waxyaalaha hadda dadka macalinka soomaaliyeed tayadiisa wax badan laga hadlay haddii macalinka noloshiisa aan wax laga bedelin macallin saddex boqol ama laba boqol oo dollar qaadanayo laga yaabo saddex reer afar reer uu leeyahay muxuu tayadiisa qaban karayaa problemkiisaa ka badanba problemkiisa iyo noloshiisa dhaqaalihiisa horta waa in la xaliyo oo noloshiisu ay noqoto nolol bini aadamku noolaan karo macallinku markaas niyadiisii iyo maskaxdiisu wuxuu noqonayaa qof degan oo miisaan leh oo waxa uu ka shaqaynayana aamini kara kuna kalsoon laakiin macallin laga yaabo labada gelinba inuu shaqeeyo
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga ilhaan mustafa guud ahaan warkii habeen ood kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartan dhegeysataa caawa nageyntaa
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel